bismi illaahi raxmaan raxiim ku soo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dar kulana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaabilay xildhibaanan soomaaliya ku mateli doona baarlamaanka ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika konteynerkii labaad oo ay ku jiraan maandooriilo ekaysi daawooyin oo lagu qabtay dekedda magaalada muqdisho munaasabad lagu xuseeyey maalinta cunada adduunka iyo beerleyda oo lagu qabtay magaalada muqdisho warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan tirada dhimashada falastiiniyiinta oo kor usii kacaysa kadib xabad joojintii khaza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta madaxtooyada qaranka ku qaabilay xubno cusub ee la doortay ee soomaaliya ku matalaya baarlamaanka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika madaxweynaha ayaa xusay in xildhibaanada cusub ay dusha u riteen mas-uuliyad qaran oo culuusa oo lagu difaacayo danaha iyo aragtida soomaaliya ugu dambeyntii madaxweyne ayaa kula dardaarmay xildhibaanada in ay muujiyaan hoggaan xirfad iyo wadaniyad sare islamarkaana ay si dhab ah ugu adeegaan danta guud ee shacabka soomaaliya iyagoo mar walba ka shaqaynaya in codka iyo mowqifka soomaaliya si muuqdo ugu dhex muuqdo baarlamaanka bulshada afrika konteynerka labaad oo ay ku jiraan maandoori loo ekeysay daawooyin ayaa lagu qabtay dekedda muqdisho faadimo cabdiqaadire ayaa inuu faahfaahinaysa
ciidanka ammaanka ee ka howlgala dekeda muqdisho ayaa gacanta kusoo dhigay daawooyin si qarsoodi ah loogu keenay dalka kuwaas oo lagu soo qariyey magacyo been abuur ah si looga dhunto canshuurta iyo hubinta tayada daawooyinkan ayaa la sheegay in lagu soo dhoofiyey dekedda iyadoo la isticmaalay magaca shirkad kale taasoo ciidamada ammaanku ay ku ogaadeen baaritaan dheer oo ay sameeyeen goobta lagu soo bandhigay daawooyinka la qabtay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariise marayaha dekeda muqdisho ambasador maxamed cali nuur americo iyo saraakiil kale oo ka tirsan laamaha ammaanka iyo maamulka dekeda saraakiisha ayaana sheegay in tallaabadan ay qeyb ka tahay dadaalka lagu xoojinayo ilaalinta caafimaadka bulshada iyo la dagaalanka daawooyinka sharci darada ah ee halista ku ah nolosha shacabka soomaaliyeed afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax ayaa goobta ka hadlay ugu horeyn daawada waxaa loogu talagalay in qiyaas laga isticmaalo laakiin magaalada muqdisho waxaa ku soo badatay in daawadii loo isticmaalo maanduuri ahaan ganacsatada iyo dadkii ku soo qariyey barastamool baakad ku jira in lagu soo dul qoro baakad ay ku jirto daraagiis ayaa waxaa lagu soo dul qoray barastamool si dekedda loo dhaafiyo laakiin maamulka iyo laamaha amniga dekedda oo aad u foojigan ayaa waxay qabteen wixii gudaha ku jiray inay ogaadaan taa waxay noo suurto gelisay in daawadan aad u jeeddaan maandooriyahan aad u jeeddaanoo konteynerkan buuxo ah gacanta lagu soo dhigo waxaan u mahadcelinaa maarayaha dekedda hoggaanka ilaalinta canshuuraha nabad sugidda iyo dhammaan laamaha amniga goobtan ka shaqeeya ee la qaldi waayey waxaan leeyahay waa la qaldi waayey haddii barastimool loogu soo qoray xitaa ay qabteen meesha waxaa iiga muuqata inay foojigan yihiin waxaan leeyahay dadka ku foogan marka waxaan inay bulshada dhex keenaan adna ku anfici maayo ilmahaagana anfici maayo bulshada soomaaliyeedna anfici maayo maray waa kaaga mahadcelinaa adii ciidankaaga waa lawadaa maxkamadaa la tiigsan doonnaa eedaysanayaasha qaarna waa la hayaa oo baarisaa ku socota milkiiliyaashii waraaqaha isdhaafsaday ee labada dekedood soo gudbiyeyna sida hadda maareeyaha uu warbixinta nagu siiyey waa lagu gudjiraa ilaa min dubay dal kasta ay ka soo rareen jenaraal bariis oo ah taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada amniga ay u taagan yihiin inaysan dekedda ka soo degin wax darooga ah waxaa kaloon rabaa inaan muxuu ahay ku bogaadiyo maareeyaha wada shaqaynta dardargelinta howlaha dekedda nooc kastoy tahay oo uu maanta muxuu ahay xilliguu yimid maadaama uu nin waaye arag ahoo muxuu ahay wax walba soo mara uu ahaa dardargelinta uu dardargeliyey wada shaqaynta muxuu ahay ciidamada laamaha amniga iyo muxuu ahay entbort wakaaladda muxuu ahay dekedaha muxuu ahay iyaduna muxuu ahay haddaan saan ku sii wadno wax walba horumaraan ka gaaraynaa annaga waxaa nala ka rabaa waxaa halkaa ka soo degaya raashin hadday yihiin inay badqabi leeyihiin oo bulshadeenna ay isticmaali karta inaan ognahay oo aan dabagalno oon ogaano waxaa jooga quality control qoladii la dhihi jiray oo cuntada iyo wax walba ogaanaysa wax walba ka ogaanaysa ciidamada amnigoo u taagan inaan wax daroogaa la soo marsiin waad ogtihiin inta jeer oo aan soo bandhignay khamri kala duwanaan dhowr conteynaran hadda ka hor soo bandhignay conteynerkan daawadu waa conteynerkii labaad haddana muxuu ahay kamana seexadoono mudan maareeye waa mahadsan tahay maareeyaha dekeda muqdisho ambasadoor maxamed cali nuur ameerika ayaa ballan qaaday in dekeda ay ka ilaalin doonaan wax walba oo dhacay oo laysku dayay in la keeno gudaha magaalada muqdisho maanta in halkaa lagu soo bandhigay is aragteen oo afeenka aad uga hadlay in dekeda iyadoo la shaqaynayso ay ka dhexayso shaqo wanaagsan ciidanka amniga ka shaqeeya dekeda inaan soo qabanay conteynerkaas oo ay ka buuxaan daawooyin lama awaalay magac laga soo bedelay oo ah daroogo ah ciidankeena ayaa mar kale u mahad celinayaa dekeda waxay markas ka shaqaysaa ka shaqayn doontaa inaan waxaanoo kale dadka ka ilaalino daawo keliya ma aha cuntada kala duwan oo dhacay waa soo qaban doonaa waa ogtihiin bishii hore in la soo qabtay bur dhacay oo dadka loo waday insha alla tacaala anaga waxaan waxaa balan laga ah ciidankeenna iyo anagana wada shaqayno waa waxyaabahan maandooriyaasha ahaa iyo waxyaabaha oo illegalka ah aan ka ilaalino waddankeena soo galaan marka soo sheega afayeenka dadka oo keenay hadda lagu guda jiro in lasoo qabto waa lasoo qabta qaarkood kuwa kale waa la soo qaban doonaa waxaan ugu digayaa raaxatada soomaaliyeed iyo cid kastoo ku dayayso inay keento daroogo ama ama raashin dhacay inaynan keenin hadday keenaan waa la qabanayaa maxkamaddaa la geyn doonaa marka mar kale waxaan hoostiina ka xariiqayaa u mahad celinaya ciidankeenna hooshay wadeen soo sheegay jenaraal barisana waa la abaalmari doona insha alla tacala hoosh fiican ay qabteen maamulka dekeda iyo ciidamada ammaanka ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan kormeerka iyo baaritaanka lagu xakameynayo badeecadaha sharci darada ah ee soo gala gudaha dalka soomaaliya munaasabaadka lagu xusayey maalinta cunada adduunka iyo beeraleyda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdirasaaqa suleymaanna ayaa muqdisho ka soo diray halkan oo xarunta dhexe wasaaradda beeraha iyo waraabka ay ku leedahay magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay maalinta cuntada caalamka iyo sidoo kale maalinta beeralayda soomaaliyeed oo isku mar la qabtay labadan munaasabadood ayaa loo kala asteeyey shan iyo tobanka bisha tobnaad ayaa maalinta beeralayda soomaaliyeed halka lix iyo tobanka bisha tobnaadna ay tahay maalinta cuntada caalamka munaasabadan ayaa intii ay socotay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday hay-adaha caalamiga wasaaradda beeraha ka taageera dhanka wax soo saarka mas-uuliyiin ka socday dawladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada beeralayda iskaashitooyinka ugu horraynba agaasimaha waaxda sugnaanta cuntada ee wasaaradda beeraha iyo waraabka maxamuud yaasiin carraale oo munaasabadda ka hadlay ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay munaasabaddan u leedahay dalka waxaan rabaa halkan inaan runtii aan halkan ka xuso inay tahay maanta ay tahay maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed si gaara beeraleyda soomaaliyeed waa maalinta aan ku xusno aan ku dhiirigelino beeraleyda soomaaliyeed wax soo saarka maxaan ku rahda beeraha sidoo kale aan aan ku xusno inaan waxa weeye go-aamada iyo iyo maxaan ku rahday talooyinka ay dowladda iyo maxaan ku rahday saaxiibada caalamka aan leenahay aan mar walba aan ku dhaqmayno ama ku soconno oo la xiriirta sidii aan u yarayn lahayn maxaan ku rahday faqriga iyo macluush mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda lagu qabtay wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa dhammaantoodba hoosta ka xariiqay in ay tahay maanta maalin weyn sidoo kalena shalayna ay ku beegnayd maalinta beeralayda soomaaliyeed iyagoo beeralayda soomaaliyeed ugu baaqay in ay laba jibbaaraan dadaalkooda ku aadan sidii sare loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka markaan saaris ahaan inta badan hay-adda saaris waxaan mas-uul ka nahay waa sharciyeynta iyo kormeerka wax soo saarka beeraha dalka waxay door muuqda ka ciyaaraysaa ilaalinta baddabka cuntada iyadoo la adeegsanayo xeerar shahaadooyin iyo kormeer joogto ah saaris waxay hubisaa in abuurka bacriminta sunta cayayaanka iyo daaweynta miraha ay ahaadaan kuwa ammaan u ah deegaanka iyo bulshada iyo caafimaadka bulshadaba inay helaan beeralada soomaaliyeed xog sugan oo ku ku xidh dhinaca suuqa ah oo ku xidhan maaragtay micishada maalinlaha ee suuqa in beeralada soomaaliyeed iyagoo adeegsanaya teknolojiyadda ay dalban karayaan cagafta ay u baahan yihiin inay annagoo kaashanayna wasaaradda beeraha ay beeralada soomaaliyeed si toosa ula hadli karayso dhakhtar oo ay weydiin karayaan hadba cudurka ku cusub ee ku dhaca beerahooda si ay u helaan talo iyo tilmaan joogto ah At FAO Somalia, our work focuses on tackling the underlying cause of food insecurity and malnutrition, building resilience and promoting sustainable and climate resilience agriculture and inclusive agri-food system. Through our collaborative work, we managed to achieve a remarkable result together with the government in recent years on irrigation rehabilitation and development, value chain development, seed sector development, policy supports, plant protection, quality and standards, research and extension.
marka aan bedelno wax soo saarka hadda ninka ugu dambeeyay hadlaaya shaqo abuur oo kale waxa uu ka hadlaaya waa waa is arki doonaa waxay u baahan tahay soomaali talay u baahan tahay oo run ah oo aan sheeka ahayn marka aan isqabsano xoogeenan annaga aan keeno ku tiirsanaanta hay-adaha iyo aan iska dhaafno wixii markaas naga caawin karaan ha naga caawiyaan laakiin annaga aan isku tashano aad iyo aada umahadsan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamuud xasan cabdulle oo munaasabadda soo xidhay ayaa sheegay in wasaaradda beeruhu mar kasta ay garab taagan tahay beeralayda sarena loo qaadi doono wax soo saarka beeraha dalka isagoo xusay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay in ay sare u qaaddo garab istaagna u muujiso beeralayda dalka si uu wax soo saarka dalku u kobco
maanta maalin weyn weeye beeralayda soomaaliyeedna waxay u tahay maalin lagu dhiirigeliyo wax soo saarkoodii si lagana xuso dadaalkii iyo juhdigii ay bulshadan soomaaliyeed uga jireen maxaa yeelay haddii beeralaydeena la imbawarkareeyo wax soo saarkoodana uu kordho waxay ku filnaanayaan qunudka waddanka ama marka laga hadlaayo food security-ga adduunka waa aragtaan oo crisis-ka waa iska sii badanaya sidaas darteed waddan walba wuxuu xoogga saaraya in waxa uu soo saaro ay isaga ku filnaadaan sidaas darteed waddankeenna beero badan uu leeyahay dhul beereedka aada ugu weynaan haysanaa oo xataa u baahnayn fertilizations iyo waxyaabahaas in lagu sameeyo meeshii wax lagu beero mirti lagu ridaba ay hore kasoo bixi karta sidaas darteed waxay aada ugu baahan tahay in bulshadeena lagu baraarujiyo inay wax beertaan la tababaro loo sameeyo beeralayda aqoontooda la kordhiyo research centereska oo ka shaqeeya beeraha iyo waxaan aada loo embawargareeyo oo loo dhiirigeliyo si sare loogu qaado wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradaha dowlad goboleedyada ee beeraha hay-adaha caalamiga ee ka taageera dhanka wax soo saarka ayaa sare u qaaday dadaalkeeda ku aadan in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyadoo mar kastana garab taagan wax soo saarka iyo beeralayda dalka sidoo kalena iskaashatooyinka iyo beeralayda ugu baaqday in loo baahan yahay in ay mar kasta kordhiyaan wax soo saarka dalka wasaaradduna ay garab taagan tahay geesta kalena loo raadin doono suuqyo ay ku gataan wax soo saarkooda halka aad naga dhegaysanaysaanna waa reedow joor markana warka caalamka sida ay wararku sheegayaan tiradii ugu dambeysay ee maalinlaha ah ee dhimashada falastiiniyiinta ayaa wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamusho ay ku sheegtay in ay marayso lixdan iyo todoba kun sagaal boqol iyo sagaashan todoba ruux tan iyo weeraradii bishii oktoobar waxaa lagu daray labaatan iyo sagaal qof oo dheeraad ah tirada guud afar iyo labaatankii saacii ugu dambeeyey ayna ku jiraan saddex u dhimatay dhaawacyadii soo gaaray laba iyo labaatan meydkooda laga helay dhismo burburkiisa wasaaradda ayaa intaa ku dartay afar qof oo dheeri ahaa in la dilay afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey akhyaartaan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaari waanig intaa cuduu warkayga sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay reedow johar wa anigoo cabdiqaadir maxamed diimaana sidaas iyo nabadgeliyo